bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan waddanka turkiga ayaa soo gabangabeeyey safar rasmiya oo halkaasi ay ku joogeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso sidii xayiraanta hubka looga qaadi lahaa waddanka soomaaliya taasi oo suuro gelinaysa qalabeynta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa guddoomiyaasha degmooyinka kala hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga caasimadda roobkii xilliga guga ayaa ka bilowday qaar ka mida gobolada waddanka iyadoo meelaha qaarkoodna roobku khasaare geystay wararka caalamkana waxaa u dooroon madaxweynaha waddanka maraykanka trump ayaa dhaliila heshiiska dhinaca nabadgelyada ah ee maraykanku kula jiro boqortooyada sacuudi carabiya waa sideed iyo labaatanka abriil labada kun toban iyo toddobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada warka caawan idinkugu hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa soo gabangabeeyey safar rasmiya uu ku joogay waddanka turkiga waxaana uu kusoo laabtay dalka sida warkaan uu ku eegayo cali cabdulqaadir cali
wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo uu hogaaminayay waxaa ku jiray xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo intii uu joogay wadanka turkiga waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa dalka turkiga rajab tayib erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal u dhexee soomaaliya ee turkiga sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wuxuu furay shir looga hadlay horumarinta waxsoo saarka beeraha qaar ka mid a wadamada afrika madaxdooda ay ka qeyb galeen kaasi oo ka furmey magaalada antaaliya ee dalkaasi turkiga madaxweyne farmaajo ayaa dhigiisa wadanka turkiga waxa uu kala hadlay dardargelinta sidii loo xoojin lahaa taageerada dowladda turkiga ay siiso soomaaliya mas-uuliyiintan intii ay ku sugnaayeen wadanka turkiga waxa ay kala sixdeen labada dowladood heshiis ku dhisan iskaashi iyadoo arintana ay safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay wadanka turkiga ay siinayso fursad ballaaran oo ah in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya labada dal soomaaliya ee turkiga maadaama dowladda turkiga ay ka mid tahay wadamada sida tooska u taageera soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladdu ka shaqaynayso sidii xeeraadda hubka looga qaadi lahaa waddanka si loo suurageliyo qalabeynta iyo xoojinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nasre bashiir cali ayaa warkaan oo haysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo maanta marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka oo ka baxa s n t v iyo rediyo muqdisho si uu fursad u siiyo shacabka su-aalo iyo talooyin ugu soo jeediyaan dowladda kuwa oo aan awoodin inay ugu tagaan xafiiskiisa ayaa ka hadlay qorshaha xukuumadda ee horumarinta adeegyada bulshada iyo horumarinta hiigsiga iyo himilooyinka dadka soomaaliyeed oo uu saldhig u yahay isla xisaabtan mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddu ay xoogga saari doonto gurmadka abaaraha la dagaalanka musuq maasuqa hagaajinta amniga dalka horumarinta dhaqaalaha tayeynta iyo dhismaha ciidanka qalabka sida dardargelinta dib u heshiisiinta si loo dhayo mahadhooyinka laga dhexlay burburkii soo maray dalka dib weegista dastuurka ku-meelgaarka ee dalka iyo sarawqaadida adeegyada kala duwan ee bulshada wasiirka koowaad ee laanta fulinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa caddeeyay in dowladda soomaaliya ka shaqay doonto sidii cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya looga qaadin lahaa si loo dhiso ciidan awood u leh hanashada ammaanka iyo difaaca qarannimada soomaaliya kala dambayno isna ixtiraamno dowladeennu haddaanay xoog ku lahayn dalka gudihiisa oo annagu aan isugu dulqaadan weyno aqbalina weyno inaan dowladda isla leenahay dibadda xoog ku yeelan mayno maxamed shirka london waa mahadsan tahay arrimahan aad ka hadlayso ee oo ah In in cunaqabataynta.
cunaqabataynta nala ka qaado diyaar ayaan u nahay inaan arrinkaas ka shaqayno waan bilownay ka hadalkeeda aniga iyo madaxweynuhu si am- amniga soomaaliya wax looga qabtana aada ayay muhiim u tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xusay in dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda ka jira dalka uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn lagu horumarinayo soo celinta qarannimada soomaaliya ti dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego Eh, dalkeennu waxa uu qaatay nidaam federaal ah nidaamkaas federaalka ahi waxa weeyaan nidaam ah in dalka la isla leeyahay Eh, waxaan rabaa marka inaan la sharaysan nidaamka hadda aan leenahay waxaa kaloo rabaa dadka soomaalida inuu sheego qarannimadeena way baabaaday dowladnimadu way duntay waa lasoo bilaabay rag iyo dumar ayaa soo bilaabay meel bay hadda maraysaa inaan sii wadna ayaa la rabaa waxaan rabnaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay ku wada shaqeeyaan iyagoo u adeegaya danta ummadda soomaaliyeed dowladda federaalkuna ay tahay hormuudkii madaxnimada ra-iisul wasaare khayre oo wax laga weydiiyey sida isaga iyo madaxweynaha uga gudbi doonaan dhaqankii ahaa isqabqabsi siyaasadeed oo soo kala dhex gala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ku jawaabay Eh, waa mahadsanta horta Eh, kalsoonida aan ku qabo aniga iyo madaxweynaha eh, in wada shaqaynteena oo wanaagsanta wanaagsanaan doonto waa boqol kiiba boqol xiriirka madaxweynaha ee aniga naga dhexeeya waa xiriir ku salaysan danta ummadda soomaaliyeed wax dan gooniya uu madaxweynuhu leeyahay male wax dan gooniya anigoo ra-iisul wasaaraha aan leeyahana male sidaas daraaddeed waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa kuna dhiirigelinayaa inay nagu garab istaagaan niyad wanaaggaas madaxweynaha iyo anigu aan ku shaqayno diyaarna aan u nahay inaan sii xoojino waxaa soo haray hay-adaha kale ee dalka waxaan kulligood ku bogaadinayaa in dadka soomaaliyeed aan u wada shaqayno waxaa kaloo jira sida aan markii hore sheegay khilaaf kama dhaceeyo shacabka soomaaliyeed laakiin siyaasiyiinta baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada kulligan waxaana saaran waajib inaan mar dambe khalqal gelin shacabka soomaaliyeed haddii ilaah yidhaahdo ra-iisul wasaaraha dalka ayaa intaa kadib kormeeray istuudiyaasha kala duwan ee tv-ga qaranka xilligaasi ay ka socotay shaqa maalmeedka tv-gu u hayo shacabka iyo dowladda wuxuuna warbixin la xidhiira sida u shaqeeyo horumarka tv-ga caqabadaha ka dhageystay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha iyo agaasimaha tv-ga qaranka liibaan cabdi cali kaydka warbaahinta qaranka ayuu sidoo kale kormeeray ra-iisul wasaare khayre isagoo warbixin ka dhageystay abshir xaashi oo ah madaxa kaydka islamarkaana ah shaqsigii badbaadiyey macluumaadka kaydka ku jira markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaana ku dhiirigeliyey abshir xaashi sida wanaagsan ee u xifdiyey kaydka qaranka wuxuuna astaan wanaagsan u yahay wadaniyiinta soomaaliyeed ee dalkani sida wanaagsan ugu soo shaqeeya ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali khayre nasre basheer cali
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa gudoomiyaasha degmooyinka kala hadlay sidii loo xoojin lahaa ammaanka caasimadda iyo ciribtirka musuq maasuqa sida warkaani uu ku faahfaahinayo nuur siciid tahliil kulankan oo ka dhacay aqalka dowladda hoose xamar ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka xogayaha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimiyaal kulanka intuu socday ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu mas-uuliyiinta kulan kasoo qeybgashay kala hadlay xoojinta amniga caasimadda ka hortaga musuq maasuqa isla xisaabtanka maamulada degmooyinka ka qayb qaadashada gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ay kusoo barakacay magaalada muqdisho horumarinta nadaafada iyo soo celinta bilicda caasimadda kulanka oo waqti badan socday ayaa marka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane
sidoo kale waxyaaba aad looga hadlay waxaa ka mid ahaa arrinta amniga nadaafadda ee howlaha guud iyo la dagaalanka musuq maasuqa in aysan laga jiri karin wax la yidhaahdo musuq maasuq ayaa aad iyo aad eh, eh, looga hadlay Eh, arrinta aad loo taabto waxay ka mid nadaafadda oo magaaladan inay bilic u baahan tahay oo bilicda laga shaqeeyo waxaa xilli roobaa la galay in dhammaan eh, meelaha biyomareenada la furo oo waaxaha ku shaqada leh ay waajibkaas qaataan ayaa iyana la qaatay eh, go'aanka ah gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inuu saaxiib la yahay shaqada oo uusan saaxiib la ahayn shaksiga Eh, gudoomiye thaabit halkudhigiisa waaye maamulka gobolka banaadir ayaa ku hoolan dadaalo lagu xoojinayo nabadgelyada nadaafadda maamul wanaagga iyo in la helo maqaamka magaalada muqdisho nuur saciid taaliil deeq gargaar ah oo dowladda soomaaliya ay ka guddoontay dowladda etoobiya ayaa la gaarsiiyey deegaano ka mid ah gobollada bakool iyo gado warkaasi waxaa noo soo diray siraaji sheekh isaaq
wafdigan maanta gaaray degmada ceelberde ee gobolka bokool waxaa hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda soomaaliya mudane cilmi cumar ciinsane waxaana qayb ka ahaa safiirka etoobiya u fadhiya soomaaliya jamaaludiin musafa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo goroommada koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan axmed balaag iyo weliba xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed islamarkaasina kasoo jeeda degmada ceelberde ee gobolka bokool waxaana safiirka etoobiya u fadhiya soomaaliya halkaasi kugu wareejiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga aafooyinka dowladda soomaaliya siddeed iyo toban gaari oo raashin ah oo looga talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada bakool iyo gedo waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay safiirka dowladda etoobiya u fadhiya dowladda soomaaliya jamaaludiin musafa waxaana uu faahfaahinayaa tirada raashinka abaaraha soomaaliya keliya wax ma saameynin annaga dalalka dariska naftooda way saameen si kasta ahaatee annagu ma jeeb weynin laakiin waxaan garwaaqsannay in wax alla wixii karaanka annaga aan la wadaagno dadka walaalaheena soomaaliyeed Eh, sidaa daraaddeed dowladda federaalka dimuqraadiga etoobiya iyo hoggaankeeda waxay ugu deeqeen dowladda federaalka soomaaliyeed laba gaari oo buskud ah gawaarida aan sheegayno waa gawaaridan jiidka waaweyn laba gaari oo buskud ah hal gaari oo caanaha liidada loo yaqaano iyo shan iyo toban baabuur oo bariis iyo bur isku jir ah guud ahaan waa siddeed iyo toban baabuur oo kiiba remote ku xiran
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda soomaaliya cilmi cumar ceynsane ayaa dowladda etoobiya ugu mahadceliyey deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dowladda soomaaliya aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa marka koowaad sida walaaltinimada leh daris wanaagga ah laba daloo daris oo walaalo aan nahay Een, deeqda raashinka ay noo keeneen oo aanu ka guddoonnay deeqdaasoo isu- deeqdaasoo ka kooban siddeed iyo toban gaari oo hadda hortiina aad ka aragtaan aan ku guddoonnay Ee, iyadoo loo kala leeyahay sagaal gaarina ay leedahay gobolka bokool especially degmadiisa ceelberde waxaan halkan kula wareegnay sagaal gaari oo iyaguna ay leeyihiin ee, degmada Gado- ee, ee, gobolka gado
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo goroommada dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan axmed balaag oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ballan qaaday in raashinkan ay u gaarsiin doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen sidii looga talagalay mudane wasiir mudane ambasator waxaan idinka guddoonay sagaalka gaari ee aad sheegteen oo runtii een, ah arrin taariikhi ah oo dowladda aan walaalaha nahay deriska nahay ee etoobiya iyadoo ka damqatay dhibaatada ee dadka soomaaliyeed ku dhacday gaar ahaan gobollada ay asiibtay abaaruhu soona gaarsiisay gargaarka muuqda ee waxtarka leh ee hortiina aad ku aragtaan waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca ee dowlad goboleedka koonfur galbeed guddigiisa abaaraha aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ambasador adiga iyo dowladdaada mudane wasiir adiga iyo dowladda federaalka ood wakiilka nooga tahay waxaan rajaynayaa inuusan noqon gargaarkii ugu horreeyey inuusan noqon gargaarkii ugu dambeeyey
siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
baahiyo dhinaca adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada ayaa ka taagan deegaanka towfiiq oo ka tirsan gobolka mudug warkaasi waxaa noo soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
degmada towfiiq ee waqooyi bari gobolka mudug qiyaasan magaalada gaalkacyo kaga beegan ilaa laba boqol iyo konton kilomitir ayaa maamulka iyo bulshada ku nooli waxa ay cabasho ka muujiyeen baahiyo la xidhiidha dhanka adeegyada asaas ku ah nolosha bini'aadamka sida caafimaadka biyaha waxbarashada korontada inkastoo marka la barbar dhigo xilligani baahiyada dhanka adeegyadaasi wixii ka horreeyay horraantii sanadkii laba kun shan iyo toban loo odhan karo waxaa degmada towfiiq ka hirgalay horumarro dhanka adeegyada bulshada kuwaasoo intooda badan mahaddeeda alle kadib uu iska leeyahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane mahad cabdalle cawad oo isagu door weyn ka geystay in degmada towfiiq markii u horreysay laga qodo ceelbiyood sidoo kale laga hirgeliyo dugsi hoose dhexe goob caafimaad iyo dhagax dhigga saldhigga ciidanka booliiska degmada towfiiq iyadoo ay jiraan horumaradaasi ayaa haddana waxaa jira caqabado fara badan oo ka haysta maamulka dhammaystirka adeegyadaasi bulshada ee haatan laga hirgeliyey guddoomiyaha degmada towfiiq maxamed cabdulqaadir axmed ayaa warbaahinta qaranka uga waramay baahiyada dhanka adeegyada bulshada ay u baahan yihiin in la helo dhammaystirkooda dhowaan mar aan howlo shaqo ku tegay degmadaasi iyo deegaano kale oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland hadday tahay dhanka macallimiinta hadday tahay dhanka ardayda iyo hadday tahay waxa weeye tasiilaadka iyo dhammaan agabyada waxbarashada wax badan oo ka dhiman baa jira iskuulka sida hore loo sheegay wuxuu u baahan yahay deyn amase hadda aad u jeedaan wuxuu u baahan yahay suuliyaasha in loo kordhiyo aadka iyo fiiga macallimiinta oo aada u yar in loo kordhiyo sidoo kale deegaanku wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo horumar ah sida waxa weeye nadaafadda oo kale sida gurigii degmada sida stationkii iyo xarumihii booliska uu ku shaqayn lahaa waxyaabahaas oo dhan baa ka dhiman dhanka caafimaadka sidoo kale qaybihii ee caafimaadka loogu talagalay sida uureyda ee hooyooyinka dhanka uudinta carruurta xarunteedu waxyaabahaas oo dhan baa ka dhiman sidaasoo ay tahay haddana maalin walba dabadu way kala godaa
sidoo kale intii aan ku sugnaa degmada towfiiq ayaa waxaa halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah bulshada degmadaasi kuwaasoo ay haysteen dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda marka laga reebo dhibaatooyinka ka dhashay xaaladaha abaarta ee ka jira dalkeenna soomaaliya waa kuwan qaar ka mid a hooyooyinka aan kula kulmay halkaasi oo iyagu ka warbixinaya xaalado ay ku nool yihiin carruur ay dhaleen oo qaba cudurro kala duwan awoodna u waayey inay dawo u helaan waxa weeye faadimo cali xuseen waa garta maxaa haya carruurtaan carruurtan indhaha nuurkooda yar indhaha nuurkooda yar inay ku dhasheen bayna noo ahayd annaga oo waa ku dhasheen wax dhaktaro ilaa hadda la geeyey carruurtaa ma jiraan wax dhaktara hal mid baa la geeyey midkiina koley haatan markii dawaa lagu shubshubo indhaha looga shubo waxnana ogamaani karan aad ugu badan tahay waa taws qofka ay dhibaso aad iyo aad noo dhibaso
marka yaa hadda kula caawiya ama kula koriya ka war hadda xaaladooda nolol ahaan maxay ku nool yihiin oo adigo ka shaqaysa xaaladooda iska xaal mastuur wey way iska nool yihiin ilaahay baa isu qoodaya laakiin in xanuunsan baa ugu daran guryahan
cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka waxaa u dooran madaxweynaha maraykanka ayaa dhaliilay heshiiska dalkiisu kula jiro sacuudiga madaxweyne donald trump ayaa dhaliilay heshiiska difaaca maraykanka uu kula jiro boqortooyada sacuudi carabiya waxaana uu sheegay inuu yahay mid hal dhinaacdan u ah oo ah sacuudiga wakaaladda wararka ee routers ayuu u sheegay in sacuudigu uu maraykanka ula dhaqmayo si aan dhexdhexaad ahayn sababtuna waxa uu ku sheegay in maraykanku dhaqaalo badan ay kaga baxdo difaacidda amniga sacuudiga bishii hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha sacuudigu waxay sheegeen inuu soo hagaagayo calaaqaadka labada wadan kadib markii ku-xigeenka dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu la kulmay donald trump kulankaas oo ka dhacay maraykanka wakaaladda wararka ee routers waxay xaqiijisay in aqalka cad ee looga arrimayo maraykanku uu sheegayo inuu ka baaraandegayo in madaxweynaha maraykanku socdaal ku tago wadamada sacuudiga iyo israa'el dabayaaqada bisha soo socota warkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho intaa ayaan kusoo gabangabeynayaa waa diirshow idin leh habeen wanaagsan